أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwada ugu doorkaroon dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon afraad iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus kooxda ridada soomaaliya ayaa qirtay in saraakiil iyo askar looga dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada baay ku dhowaad labaatan qof oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay dooni kula qallimantay xeebaha dalka turkiga howlgal lagu beegsaday kufaarta kenya ayaa ka dhacay qaybo ka mid a dhulka ku hor jira gumaysiga saliibiyiinta kenya jamciyadda al ixsaan ayaa gurmad gaadhsiisay deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowla diini ah u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayadaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay afar iyo tobanka shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalinkii soddon iyo afaraad iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariikh culus sida faahfaahinta warka aynoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka suhiib cabdulaahi iyadoo dagaalka ay maraykanka iyo yuhuuddu ku qaadeen iiraan uu galay maalinkii soddon iyo afraad ayaa tehraan sii wadaa weerarada ay ku hayso dalalka khaliijka taasoo qayb ka ah saameynta sii socota ee dagaalka waxaa jirta dalala ka mid ah kuwa khaliijka oo saacadihii lasoo dhaafay weeraro culus kala kulmay waddanka iiraan haddii aynu ku horumarno imaaraadka carabta nidaamka daaquudka imaaraadka wasaaradda difaaca ayaa ku dhawaaqday in difaacyadeeda cirka ay la tacaaleen weeraro gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliyo lahayn oo kaga yimid dhanka iiraan bayaan ay soo saartay wasaaraddu waxay ku xaqiijisay in dhawaaqyada laga maqlay meelo kala duwan oo dalka ka mid ah kuwaasoo ka dhasheen howlgal nidaamyada difaaca cirka imaaraadka oo ka hortegayay gantaalada balastiig ah iyo kuwa kruuska ah iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn imaaraadku ma ay sheegin ilaa iminka wax khasaara oo kasoo gaaray duqeymahaasi dhanka iiraan kaga yimid waana midda looga bartay oo inay dafiraan ah nidaamka daaquudka ala sacuudna warar ka soo baxay afhayeenka nidaamkaasi ee wasaaradda difaaca waxa uu kaga dhawaaqay in la qabtay lana burburiyey gantaal balastiig ah oo ku wajahnaa gobolka bariga sidoo kalena la qabtay lana burburiyey diyaaradan duulyo lahayna saacadihii lasoo dhaafay isla waqtigaasi difaaca rayidka sacuudiga ayaa soo saaray digniin oo ku socotaa muwaadiniinta kaasoo looga digayo weeraro kusoo wajahan kuweyd afhayeenka rasmiga ee wasaaradda difaaca waddankaasi sacuud cabdulcasiis al atwaan ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada qalabka sida ee waddankaasi afar iyo labaatankeedii saac ee lasoo dhaafay ay ka hortageen saddex gandaala kuruusa iyo shan iyo toban diyaarad aan duulya lahayn oo kaga yimid dhanka iiraan weerarkaas ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa gardare iiraani ah waxaana uu sababay in la beegsado haan shidaal oo ku taala garoonka diyaaradaha caalamiga ee kuweyt iyo inay jijibiyaan gantaaladaasi guri ku yaalla mid ka mid ah deegaanada la degan yahay iyadoo aan wax khasaar nafeed aan dhicin dhanka qadara dhankeeda wasaaradda difaaca waddankaasi ayaa ku dhawaaqday in dalka lagu soo beegsaday saddex gantaal oo kurusa oo ka yimid iiraan iyadoo xaqiijisay in ciidamada qalabka sida ee waddankaasi ku guulaysteen inay qabtaan laba ka mid a gantaaladaasi halka gantaalka saddexaad uu ku dhacay markab shidaal qaada oo ay kiraysatay shirkadda qatar energy xilli uu ku sugnaa biyaha dalkaasi wasaaraddu waxay caddaysay in la qaaday tallaabooyina lagama maarmaan ah lagana daadgureeyey shaqaalihii markabkaasi oo tiradoodu ahayd kow iyo labaatan kuwaasoo la geeyey goob nabadgelyo ah iiraaniyiinta ayaa waxay sheegeen sababta ay u weerareen markabkaasi taagnaa xeebaha dalkaasi qatar inay la xiriirinayaan yuhuudda goobta markabka lagu qarxiyey ayaa waxay soddon iyo kow kilomitir waqooyi ka xigta raasalafan oo ah xarunta warshadaha gaaska ugu weyn dunida oo ay qatar leedahay weerarada iiraan ee ka dhanka ah xarumaha saliidda iyo gaaska ee khaliijka ayaa sii kordhaya kadib weeraro yuhuuddu ay ku qaaday kaabayaasha gaaska iiraan dagaalka waxauu jiray ilaa toddoba iyo toban boqolkiiba awoodda dhoofinta gaaska ee qatar taasoo khatar ku ah sahayda yurub iyo aasiya khubaradu waxay sheegaan in weerarada noocan oo kale ay khatar ku yihiin maraakiibta shidaalka ee gaaska ee khaliijka sidoo kale waxaa hoos dhac uu ku yimid dhoofintii gaaska qatar wuxuuna saameyn ku yeelan karaa yurub iyo aasiya oo si weyn ugu tiirsana gaaska qatar kadib markii ruushka uu soo ceyriyey wadamadaasi islamarkaana uu diiday inuu ka iibsado gaaska uu hayo xiisada gobolka ee dagaalka u dhexeeya iiraan iyo yuhuudda oo ku faafay khaliijka wuxuu kordhinayaa halista dagaal ballaaran oo saameeya suuqyada tamarta iyo amniga caalamka dhanka kale xarunta lagu magacaabo khatam al ambiyaa oo ah xarunta dhexe ee ciidamada qalabka sida ee nidaamka shiicada iiraan ayaa ku dhawaaqay in la riday tiro gantaalo diyaarado aan duulyo lahayn iyagoo sheegay inay beegsadeen xarumo militari oo maraykanka oo ku yaala baxreyn iyo kuweyt ciraaq isla waqtigaasi koox ciraaqi ah oo la yidhaahdo sarayaha awliya al adam ayaa ku dhawaaqday inay fuliyeen lix howlgal oo gaar ah oo lagu beegsaday saldhigyo maraykanku uu ku leeyahay gudaha iyo dibadda ciraaq afar labaatankii saaci lasoo dhaafay balse khasaa'irka ka dhashay weli lama hayo iiraaniyiintu waxay sheegeen inay beegsanayaan goobaha iyo danaha maraykanka ee dalalka carbeed si ay uga jawaabaan dagaalka ay maraykanka ay yuhuudda ku qaadeen tan iyo siddeed iyo labaatankii febraayo hase yeeshee qaar ka mid ah weeraradani ayaa sababay waxyeelo gaartay goobo rayid oo carbeed taasoo keentay cambaareen ka timid dalalka la beegsaday war goordhoweyd uu soo saaray telefishinka iiraan ayaa waxaa lagu sheegay in gantaaladoodu ay gaareen xayfa kadib sheegashadii saliibga donald trump ee ah inuu burburiyey gantaaladaasi telefishinka iiraan ayaa ku dhawaaqay in gantaalada iiraan ay gaareen dekedda xayfa daqiiqda kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu sheegay in lasoo afjaray barnaamijkii gantaalada iiraan oo gebi ahaanba la burburiyey qiyaastii saacad ka hor madaxweynaha maraykanka khudbaduu u jeediyey shacabka maraykanka waxauu u sheegay in howlgalka militari uu burburiyey awoodda iiraan islamarkaana soo afjaray khataraha isla xilligaasi yuhuudda ayaa waxay sheegeen inay qabteen gantaala kaga yimid dhanka iiraan kadib khudbadii trump wargeyska lagu magacaabo israa'iil hayoom ayaa xaqiijiyey in la qabtay gantaal iiraani ah oo loo soo riday dhanka waqooyi ee yuhuudda taasoo dhacday kadib dhammaadka khudbadii madaxweynaha maraykanka saliibga trump ee ku saabsanayd dagaalka socda ee ka dhanka ah iiraan dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegtay in hogaamiyaha sare ee waddankaasi mujtamac khamanaay uu ku sugan yahay xaalad caafimaad oo wanaagsan iyadoo ay jirto mugdi ku saabsan xaaladiisa taasoo ay sii xoojiyeen hadallo isdabajoog ah oo ka yimid madaxweynaha maraykanka silibiga trump oo ku saabsan awoodda mujtamac khamanaay uu leeyahay inuu qabto waajibaadkiisa sida ay sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ee irna dibudhaca hogaamiyaha uga soo muuqan lahayaa shaashadaha waxa ay la xiriirtaa bay yidhaahdeen xaaladaha dagaalka iyadoo la ogyahay inuu ku ekaaday soo saarista qoraallo rasmi ah tan iyo markii loo doortay inuu bedelo aabbihii cali khamnaay kaasoo la dilay maalintii ugu horreysay ee dagaalka maraykanka ay yuhuuddu ku qaadeen iiraan siddeed iyo labaatankii febraayo ee lasoo dhaafay maqnaanshaha mujtamac khabanaay ayaa kixisay mala'awaalo badan oo ku saabsan xaaladiisa caafimaad iyo halka uu ku sugan yahay si kastaba telefishinka dowladda iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iiraan ayaa sheegay inuu ka soo kabanayo dhaawacyo ka soo gaaray duqayn cirka ah wakiilka iiraan ee qaramada midoobey ee geneva cali baxrayn ayaa jimcihii hore sheegay in maqnaanshaha hogaamiyaha sare ee muuqaalka dadweynaha ay sabab u tahay arrimo amni isagoo xaqiijiyey in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay islamarkaana uu wado maamulka dalka wuxuu intaasi ku daray in maqnaanshahani uu qayb ka yahay tallaabin amni oo lagu guda jiro xaaladaha gaarka ah ee hadda jira dhanka kale madaxweynaha maraykanka trump ayaa horey u sheegay waraysi uu siiyey wargeyska new york post in dadkii horey u maamul jiray nidaamka iiraan si buuxda loo ciribtiray isagoo intaasi ku daray in washington ay hadda la macaamilayso dad cusub trump ayaa sidoo kale muujiyey shaki ku saabsan xaaladda hogaamiyaha cusub ee iiraan isagoo yidhi qofna ma arkin dhaawac culus ayuu qabaa ma ogin inuu nool yahay iyo in kale badanaa waxaan u malaynaynaa inuu nool yahay laakiin xaaladiisu aad bay u liidataa mahadsanid abuushayba kooxda ridada soomaaliya ayaa khirtay in saraakiil iyo askar looga dilay weerar ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee wilaayada bay sida warbixinta warka inoogu hayo walaalkeen khaalid xasan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray weeraro isugu jiray kamaa-ino iyo qaraxyo kuwaasoo ka dhacay waddada laamiga ah ee xidhiidhisa degmooyinka buurakaba iyo baydhabo ee wilaayadda islaamiga ee baay kooxda ridada soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faah-faahin ka bixisay khasaaraha maleeshiyaadkeeda ka soo gaaray weerarkii ka dhacay duuleedka degmada buur iyo baydhabo ilyaas cali xasan oo ka tirsan saraakiishii kooxda ridada ee hogaaminaysay maleeshiyaadkii qabsaday baydhabo ayaa sheegay in askar iyo saraakiil fara badan ay ku waayeen weeraradii mujaahidiinta ee dhacay toddobaadkan qoraal sawiro wato uu ku faafiyey baraha bulshada ayuu ku qiray in degmada buurakaba keliya duleedkeeda ay ku dhinteen ilaa toddoba askari oo mid ka mid a uu ahaa sargaal derajadiisa ciidanna ay ahayd gaashaanle kaas oo lagu magacaabi jiray fatiir sidoo kale murtadiinta ayaa faafiyey sawirada askar kale oo lagu dilay weeraradii mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka baydhabo dhinaca kale war laga helayo magaalada baydhabo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ee magaalada qabsaday ay fuliyeen dilal wadareedyo ka dhan ah saraakiil iyo maleeshiyaad ka tirsanaa maamulkii laftaagareen ilaa wareedi ayaa sheegaya in guryaha ku yaala xaafadaha baydhabo lagala baxay ilaa iyo shan sargaal oo ka tirsanaa ciidamadii maamulkii cabdicasiis laftagareen meydadka saraakiishan ayaana lasoo dhigay mid ka mid ah xaafadaha baydhabo wasiirkii amniga maamulkii laftagareen iyo boqolaal maleeshiyaad ah oo wata gaadiidka dagaalka ayaa ku sugan deegaanka owdiinle ee duleedka baydhabo iyagoo ka baqaya inay weeraro argoosi ah kala kulmaan maleeshiyaadka daacadda u ah xasan ee magaalada qabsaday mahadsaned kaalid ku dhowaad labaatan qof oo tahriib ayaa la hayaa ku dhintay dooni kula qalibantay xeebaha dalka turkiga sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed inta la hubiyey ugu yaraan siddeed iyo toban qof ayaa dhintay halka tur intaas ka badanna lasoo badbaadiyey markii dooni ay la socdeen dad tahriibayaal ah ay ku degtay xeebta mandiqada mugla ee galbeedka turkiga ilaalada xeebaha turkiga ayaa sheegay in doonida lagu arkay meel u dhow mandiqada baadrum oo ka tirsan gobolka mugla markii digniyo la siiyey si ay u joogta ayay sheegeen inay isku dayday inay baxsato deegitaanka doonida waxaa loo sababeeyey iskudayga baxsashada iyo sidoo kale cimilada iyo xaaladda badda oo ahayd mid aan wanaagsanayn sidaasna ay ku degtay wararku waxay intaas ku darayaan in diyaarad nooca qumaati u kacday iyo saddex dooni loo diray goobta si ay gurmad iyo badbaadin u sameeyaan ilaa kow iyo labaatan qof ayaa la xaqiijiyey in lasoo badbaadiyey warka ka soo baxay ilaalada xeebaha laguma sheegin halka ay ka soo baxday iyo halka ay kusii jeeday doonida degtay midna badda eejiyan oo ah halka dhacdadu ka dhacday waa marin muhiim ah oo ay adeegsadaan kubnaan tahriibayaal ah si ay uga gudbaan waqooyiga afrika iyo bariga dhexe una gaaraan qaaradda yuruba mahadsaned marwan howlgala la beegsaday kufaarta kenya ayaa ka dhacay qeybo ka mid a dhulka ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya ciidamada mujaahidiintu waxay kamiin u dhigeen askar lug ah oo kufaarta kenya ka tirsan oo ku socdaalayay duleedka degmada fafi ee gobolka gaarisa ee ku hos jira gumaysiga kufaarta kenya goobta kamiinka ka dhacay waxaa soo cagadhigatay diyaaraad helikobtar ah oo halkaasi ka daabushay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta kenya ee deegaanka ceelraamo ee hoostaga degmada ceelqalow ee gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya jimciyadda alixsaan ayaa gurmad gaarsiisay deegaana ka kala tirsan wilaayaadka islaamiga ee jubbada hoose iyo jubbada dhexe aan ku bilowna wilaayadda jubbada hoose iyo walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari jimciyadda ixsaan al khayriya ayaa markan bilowday dowrkeeda ku aadan gurmashada dadka ku saamoobay abaaraha ka jira dalka gaar ahaan wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna raashiin qaybin ka samaysay inta badan deegaanada dhaca duleedka degmooyinka gobolka mashruucan raashiin qaybinta ah ee ay samaysay jimciyadda al ixsaan al khayriya waxaa ka faa'iidaystay saddex boqol iyo konton qoys oo ku kala dhaqan duleedka degmooyinka dhoobley afmadow kismaayo jamaame xagar iyo kamsuma ugu horreyn waxaa duleedka degmada dhoobley gaar ahaan deegaano ay ka mid yihiin lafageri raashin qaybin ugu samaysay jimciyadda ixsaan al khayriya siddeetan iyo shan qoys oo halkaasi ku dhaqnaa raashin baa nala siiyey walaayada islaamkaana na siisay ma garatay waa gad xaggee joogtaan yaraa lafageri yaraa lafageri oo dhoobley hoos tagta waan qaadanay bur saliid sankor bariis inta waa qaadanay jimciyadda intaa noo keentay jamciyadda dhinaca kale afmadow deegaanka weelmarow waxaa mashruucan raashin qaybinta ah ee jimciyadda ixsaan alkhayriya ka faa'iidaystay lixdan qoys kuwaas oo la dhibanaa abaaro iyo biyo la'aan inkastoo deegaankaasi dhowaan uu si wanaagsan u roobsaday waa maasantaana maciib waxaa la yidhaha zaawo cali axmed weelmaaro baan deganahay wixii noo soo dhiistay waaynu soo gaareen haaf bore haaf bariife haaf sokore haaf saliide intaasaana soo gaartay qofkiiba intaasaa qoyskiiba intaasaa soo gaartay waana ku mahadsantihin guul baan garabkiina sugay insha allah hay-addaana soo gaarsiisay khayr allah siiyo alixsaan khayriya kismaayana duleedkeeda waxaa konton iyo shan qoys loo sameeyey raashin qaybin la mid ah kuwii hore taasoo ay ka faa'iidaysteen dadka ku saamoobay abaaraha ka jira dalka wallah maxamed cabdullaahi baa layidhahaa maxamed cabdullaahi maxamed baa layidhahaa ma garat reer qudus baanan ah marka ilaahay baa ku mahadsan walaalow maanta adi abaar xun baa arada ka dhacday ninkii xoolahiisa ay badnaayeen ninkii yaraayeenba abaar gaartay oo dhulka gacan dhulka taabatay baa la maray marka rooba yaryar ba hadda dhulka qaarna abaar uu weliba yahay annaga hadda qudus haddaan nahay oon baaba noogu sii daran baa arada ka dhacay haddana ilaahay baa ku mahadsan muslimiintaana ku mahadsan xogoo raashin baa haddana marka ilaahay khayr ha siiye ayadana kor allah ka dhiga ajiri xasanaad allah ka siiye walaalo arrintaas baan soo gaar sidaasi si la mid ah konton qoys ayaa raashin qaybin loogu sameeyey deegaano dhaca duleedka degmada xagar ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose waa faarax aadan cali oo ku nool bulada dhaaibo oo jirto degmada xagar ku xiran jubbada hoose alxaan maxayna sisay raashiin ah sokor bur saliid alla baa ku mahadsan walaayada islaamka ku mahadsan qaar allah isle aad baan ugu ducaynana muslimiinta ugu daan ducaynana insha allah ugu dambaynna deegaano hoos yimaada degmooyinka kamsuumo iyo jamaameh ayaa iyaguna nasiib u yeeshay raashin qaybinta ay samaysay jimciyadda ixsaan alkhayriya khayr allah siiy bismillahi raxmaan raxiim waxaa la isii raashin oo burgaana lagu siiy khayr allah siiyo waxaana la siiye bariis iyo sokor iyo bur saliid ana la siiye anagoo ku nool magaalada burgaan oo ah caasha axmed cabdi maanta waxaa nala siiyey bur bariis sokor saliid maasha allah mujaahidiintaa noo keentay dow cabdilla cadow hambarey waxaa joognaa buulbanaan iyo hanoolsii keshbariise kesh bureh iyo kesh oo sokodha hanoolsii laba saddex saddex saliideh malaa'ada uu baahna waaba waa baahnan cawdii baaha ugu baryayna maxamed cabdullahale haye meeshaan joogno buulbanaan maan raashin oo siiye laba saddex saliid laba saddex saliid eh
mashruucan raashin qaybinta ah ee ay samaysay jimciyadda alixsaan alkhayriya ayaa qayb ka noqonaya mashaariicda khayriga ah ee loogu gurmanayo dadka la dhiban abaaraha ku dhuftay dalka waxaana sidan si la mid ah sameeyey guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mahadsaneed bukhaari iminkana wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeen cuthmaan axmed dubo iyagoo ka qayb qaadanaya abaaraha ka jira dalka sidoo kalena gurmad u fidinaya dadka masaakiinta ah ayay maamulka jimciyadda ixsaan alkhayriya waxa ay gurmad raashiin oo noocyo kala duwan ah gaarsiisay boqolaal qoysas danyar ah kuwaas oo ku kala sugnaa deegaano fara badan oo hoos taga degmooyinka bu'aale saakow iyo salagle ee wilaayada jubbada dhexe sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta guddiga gurmadka abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxay noo sheegeen in raashiinku uu ahaa mid ay si weyn ugu faa'iidaysteen dadkii danyartahaa kuwaasoo ku nool tuulooyinka iyo deegaanada aan soo sheegnay degmooyinkaasi goobihii raashiinka lagu qaybinayay waxaa ku sugnaa culimo salaadiin mas-uuliyiinta guddiga abaaraha u qaabilsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo ay jimciyadda ixsaan alkhayriyaha ku wareejisay raashiinkaasi sheekh abusaciid azaylaci waxa uu ka mid ahaa culimmadii goobjoogga ka ahaa goobihii masaakiinta raashiinka lagu siinayey wuxuuna la dardaarmay dadkii halkaa isugu yimid yamayba isku booriyaanana dhammaantana ilaahay angnaqanen subxaanahu watacaala ilaahay walmanen waysan irka argahitan hogola saaran hogolaas ilaahay inininsheena daraadyemayba anbaahangnaa dhammaantan ilaahay intowba sheegne lankasta adiis ogsan dembiga adagalli ilaahay anku naqoy ilaahay istigfaar weydiisoy dhammaantagna ilaahay tuugneen subxaanahu watacaala dunuubtii macaasidii suubiyaayan ilaahay ka obsada maylka yaabe lankun oo tukaanka ama tabakaayadon yar leh oo dadka markii unkooyan oo sokor isi ama bur isi eraan miisaankii nusqaan yar usageliya ya abaarta sheeno korta rasuulku mare calayhi salaatu wasalaam walam yanqusu almikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati alma'uunati wa jawri suldaani calayhim dadka ganacsatada ah hooba beegi iyo miisaankiiyo nus qaamiyaan ilaahay mayba ka qobodaya abaaro kow sicir barar lama iyo suldaan oo jaa'ira in naxraysana ilaahay ka imtixaane mayla kiyaama abaaro iniyo sheenaan dadka ilaahay marki xoolasi xoolagaas badar oo beeraha ka bahilay haadi gaali iloodi erinkalay haadi xoolagay oo zekada deeran hooba zekada lakabiyo waaye ilaahay usuna roobka raabada subxaanahu watacaala qaar ka mid ah salaadiinta wilaayada oo uu hogaaminayey guddoomiyaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe malaaqbiyey ayaa iyagana bulshada la hadlay xilli ay ku sugnaayeen goobihii raashiinka lagu qaybinayey waxayna ammaaneen doorka ay jimciyadda lixsaan ka qaadatay garab istaagga dadka abaaraysan jimcatul ixsaan alkhayriya yaa raashinkaas maalintan tanga yaa inta kabiidi ma jelay bilooyinkun dhibaato badan abaaro badan biiwaayta badan biidhaamis badan ha jari wadanka biili ka dhaamiyaay booyada bii ka dhaamiyaay xoolaha oo aan socdo korna yaa la waraabiyaay dadkiioo macnaha dhibaataysan yaa la waraabiyaay oo gaadiidkii laka dhaanaay oo dameero kumida oo waddooyinka ka dhammaado haayaan guddi abaaraha yaa socday meelo badan yaa khayraad badan lakabii meelo badan raashin lakabii meelo badan laka guulaysidi jamciyadanna micnaha madii aragdi dhabka yaala wadanka iyo surudi muslimiin oo hoolaha dhiibayo marka insha allahu jamciyadan iyo harakadana oo surunti dhabka dhiidow ka beeg maleey abaarta ku warqabtan biila dhaamiyaay booydii biila ka dhaamiyaay dadka oo saamu lambol qawl waa lagu qaaday siwalaad oo lasii xoolaa dadka dhiibi iyo landoay isiinoo lasii wal ku dhiiba waxay mahad ballaaran soo nagnaa jimaacatul ixsaan oo dhiibti raashiinkay oo noocakasta kala duwan bariis bur sokor iyo saliid ka kooban oo aan ka deeqeen dadka walaalayaal ka sow muslimiinta agyaan oo qaas ahaan reer arwi agyaan oo aan ka deeqeen oo meel arkari isunkureerin jeebka sow ka beesan hay-adda tay isunka mahadasna insha allah raashiinka dad muslimiin agoo beesi oo jeebka sow ka beesan ma aha hay-ad gaala iyo walamid ag agta ma ag dadka muslimiinta ag masaakiinta ag oo abaarta meel arkari isunkureer qaabka engeshi meesalfidaa in ilaahigina abuuri rabbulciza aguuhi in ilaahay lunta u bisheen waa ilaahay lungnagada warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa iyadana waraysatay qaar ka mid a dadkii raashiinka la siiyey ee ku sugnaa deegaanada hoostaga degmooyinka saakow salagle iyo bu'aale inta masaakiin ahayd oo ku jirtay aqaqaaraha neebsooy waa laisku keekeenay intaasaa qof walba la siiyey ilaahay subxaana watacaala mujaahidiinta gacantooda kor allah mariyo gaalada allah burburiyo ee nidaam isa wanaag ee loo baahiyey mayba ku socdee deegaanka larow masaarwiin oo geega harakada al-shabaab mujaashuninka qiibidi may banaa hayda jamciyatul ixsaan alkhayriya ninka deegday noo boqol goos ana mayba jamciyada ixsaan alkhayriya ninka deegday oo tumitoogu tuluna ku socno lankiba xaaf bariis eh xaaf sokor eh xaaf bur eh iyo lama saddex la saliid eh raashiin sharaf badan baa nalagu siiya halkan ilaahay baan u mahadnaqaynaa tuma dadkii noo gurmaday oo noo istaagay aan mahad ugu celinayn magaalada degmo saarland waa meel kama imaanin saar waxaa ka jira raashin qaybin oo masaakiinta la siinaya raashinku waxaa weeyaan bur bariis sokor saliid isku jirta waay islaamiya alkhayriya oo macwana na siistay bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid macwana nunuunsheeni magaalada arow walaalaha mujaahiriinta جزاكم الله خير wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay goobaha ay sida xooggan kaga socdaan howlaha raashin qaybinta iyo biidhaaminta bilooyinkii lasoo dhaafay waxaana ka faa'iidaystay kumanaan qoysas danyar ah kuwaasoo ku nool inta badan dhulka miyiga ah iyo deegaanada ka fogfog webiga jubba iyadoona xilli kasta la arkayo booyadaha oo biyo ku daabulaya deegaano fogfog halka sidoo kalena ay barbar socdaan gurmadka raashin qaybinta oo ugu dambeeyey midkii maalin ka hor wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe gaar ahaan guddiga gurmadku ay ka qaybiyeen deegaanada degmooyinkan soo xusnay raashiinkaas oo ay bixisay jimciyadda ixsaan alkhayriya mahadsaned dhubow maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ee galgaduud ayaa dowla diini ah u qabtay haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayadaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed waxay ahayd munaasabad lagu soo gabagabeynayay dowro socotay muddo laba bilood ah taas oo loo qabtay gabdhaha muslimaadka ah ee ku dhaqan magaalada ceelbuur gaar ahaan xaafadda alansaar dowladdan qiimaha badan waxaa loogu magacdaray saxaabiyadda weyn ee umacdiya halka shicaarkeeduna ahaa kun caaliman oo mutacaliman waxaa dowladaasi ka faa'iidaystay dumar muslimaad ah oo tiradoodu gaaraysay konton ruux iyagoo qaatay duruus kala duwan oo rasaa'il u badnaa u wareen munaasabadda waxaa lagu daafaray bandhig ay sameeyeen gabdhihii nasiibka u yeeshay inay ka faa'iidaystaan dowladdan kaas oo ay si wanaagsan ugu muujiyeen heerka aqooneed ee ay gaareen كم شروط الصلاة وما هي؟ شروط الصلاة تسعة وهي الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإسالة النجاسة وسطر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية كم أركان الصلاة وما هي؟ أركانها أربعة عشر القيام مع القدرة والتكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والجلسة بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأركان والترتيب والتشهد الأخير والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمتان ما معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله كم أركان لا إله إلا الله أركانها اثنان وهما النفي والإثبات كم شروط لا إله إلا الله شروطها سبعة وهي العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الإخلاص المنافي للشرك الصدق المنافي للكذب المحبة المنافي للبغضاء الانقياد لحقوقها القبول المنافي لرده كم نواقض الإسلام وما هي نواقض الإسلام هي الأول الشرك في عبادة الله تعالى الثاني من جعل بينه وبين الله وصائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر الجماعة الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد أن خير الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأن حكم خيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الضواقيت على حكمه فهو كافر الخامس من أبخد شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر intii lagu guda jiray munaasabadda mikrofoonka waxaa lagu soo dhoweeyey nabadoonnada kale ah nabadoon macalin saraad gabeere iyo nabadoon cabdiciida waxayna gabdhihii dowladda loo qabtay u jeediyeen hambalyo iyo dhiirigelin iyagoo ku bogaadiyey dadaalkooda dulqaadkooda iyo siday uga faa'iidaysteen fursadda aqooneed ee la siiyey maanta waxaanu u fadhinaa ikhhtitaamkii dowladdii beryahan socotay ayaan u fadhinaa insha allahu tacaalaa waxaanayni leenahay ilaahayayni barakeeyo diintiinna maaragtay ku adkaysta owlaadiinna maaragtay tarbiyeeya dugsiga saaad ugu diraydiin iyo saa ugu dadaalaydiin waa ku wanaagsan tihiin idinkuna waa dadaasheen inaad wax barataan waa loo baahan yahay dadkana wax bartaan ilaahay baa ku mahadsan subxaana watacaalaahe gabdhaha magaalada ceelbuur xaafad ka mida dowladda loogu soo xiray u soo fadhiyey laba bilood u soo dhabar adeegay ayagoo danahooda adduunyana haysta waxaan leenahay ilaahayga subxana watacaalaahe idinka abaalmariyo annaguna ka odayaalahan waxbarashadiinna iyo fahamkiinna iyo aqoontiinna insha allahu tacaala waa idinkugu ducaynaynaa waa idinku soo dhowaynaynaa kayrkiinna allaha badsho ilaahayku subxaanahu wa tacaalaahay intaad soo qaadatanna idinku anfaco inta idiin dhimanna ilaahay haydin fahansiiyo dowladan diiniga ah ayaa qayb ka ah dowlaha taxna ah oo maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud u qabanayo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan miyi iyo magaalo ee wilaayada aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen marwaan warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba iyu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balannaa inta ka horraysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh